bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu durufayle dhugunsadayaal waybaa ka dhawaada saano warka duhurnama qodobada dhugunsadayaalka dheegi doontaan unuuna siinkahayna waybaa ku mid ahaa dowladda soomaaliya weybaa iyo waraaqusaarta iyo falkubs waa kubsiya oo kudhii degmada afgooya qarax khasaare jeysada iyo kudhii gobolka shabeellada hoose qaramada midooba iyo sheegdinta soomaaliya garab surunta sidii aan ku caawi lahayti ku horseedowka khataro miinooyinka maamulka gobolka banaadir iyo sheegintii hay-ado walan qobdayan bulshada iyo abaalmarino sii doonaan norban iyo dowladda federaalkan ballanqaadii ku gacansiyowka covid nneteen madalla xisbiyada qaran iyo weybayo hajeediyana intii la diyaariyay ciidaman gaare ilaaliyowka doorashooyinka wasiir khadiijo iyo diideenti garoonka muqdisho dadlaka karantiila dadharidii coronavirus iyo deeri hal milyan waa hal dhibic hal milyan iyo wararkan kada dambe ee la xiriira caabuqaasa iyo weliba ordegaana oo amar sii dadka ku yara labaatanka sano antiyon kubankona minatedio
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo sabtee u dhugunsadayaal taarigdanaya ka ee danta afarta bilo afaraad abriil sanadka labada kun iyo labaatanka haana soo bahayana qodobadii warka duurnamaan diyaar garoobayoogii oo fisanga wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye iyo sekulan cambaarayay kufsi arxandare oo kudhii degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maareye iyo ficilkaas ka tilmaamay intuusa jaysidee qof walangorana oo damiir soomaaliyeednan ka jarna waybanuusa sheegay hanti dowladda soomaali luuqadwiin kacanbaarayaasa falkaasa wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaali iyo carabka ka adkeeya inti dowladda iyo karaad roogda dadkii ku dambeeyey ficilkaas xun oo laka kufsade lama gabdhood oo walaale laamo ammaanka afgooya iyo sheegan tum isied qof oo lantuunsanye arrintaas intii gacantala ka dhiki lama gabdhood waa lamada gabdhood ee falka kufsiga elanka jaysidii afgooyayada adiyo weybayan dhexaytee afar jar iyo sadijara weybanayo jiifana isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho miilaso dhaqaatiirta iyo ka daawayahayana sidiiyo sheegahayan wararkan oo diirahaya gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya qarax khasaare jaysadee ayaa ku dhig gobolkaasa qaraxan oo haaya miinada nooga dhowlkalaka dugaaw iyo weybala la fiirsadaya ama helay baabuurada nooga soomaalidan kasaasa gaari dameerka weybana sagaaran ku dhiyay agagaarka deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose baabuurka dameerka qaraxga uuse qobsadi iyo weybayo saarnaayay aaw i kuri use dhale weybana qaraxgaas iyo walyeelaha kukadeeraya kuriikii saas oo kalena use dhaawacmay awke jidadka gobolka shabeellada hoose iyo weyba iyo shabaab inta badanka dugayana miinooyinka noocyada meelo dheer laguhagawa weybana waa haanasoo la fiirsadayaan ama ujeedadiita ciidamada dowladda iyo amisom oo inta badan isticmaalayaan wadooyinka dhinaga kalena munaasabada maalinta caalamiga ee wacyigelinta iyo ku horseedowka miinooyinka iyo ergaga qaramada midoobay ee soomaaliya ku hadalay weybowsa iftiimiyay baahada lanqaba intii laisku kaalada sidii lan erab tiro lahaayay khataro miinooyinka ee ka wajahan soomaaliya iyo horumarka dalka ee dhiyow geeska qaaradda afrika saas oo kale dadaalka lakala dagaalamahayo fayraska covid nneteen qaramada midoobe weybaya go-aana iyo sheegday ama yemaali dadaalada keedan sidii lan cirabtiro waa lan cirab tiro lahaayay khataro yonto badan sheenayinka hay-adda qaramada midoobeen qaabilsana walku-qabadowka miinooyinka iyo ballanqaadintiya la shaqeeyasa howlwadeenada soomaaliyeed haana soo kahowla nadiifyowka khataro kudhalada kora walyaabo qaraxow ooyo hirenga amayo iyin haraagogay dagaaladii hamari dalka soomaaliya maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay intii hay-ado walaan qobodow bulshada iyo guddoonsii doonaan shahaado sharafya faahfaahinta warkan weyba beledweynahanin ku diray bashiir cabdulaahi sumaana maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah xerooyinkay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay sheekh xuseen cusmaan cali guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in hay-adaha wax u qabta bulshada ku nool magaalada beledweyne ay guddoonsiin doonaan shahaado sharaf waa kan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo arrimahaasi ka hadlay alceliyaan soo booqday kormeer ah ama kormeer ah anigoo wakiil oo ahaa in n-g-odan la yimaado la arko la fiiriyo maadaama baahiisa ay badan tahay anigoo u guurgalaayo marka yaa yimid yaa wax keenay marka sidaas oo kale waxaan suurageli doonaa bacdalahi subxana watacaala shahaada sharafeed inaan siino waxaan waan ku dadaalaynaa waxaan diyaarinaynaa shahaada sharafeed aan diyaarinaynaa oo n g o kasta ama hay-ad kasta oo wax qabata oo bulshaataysan marna ahay biyaha fatahaad yani la daalanacaya mar biila-aan la daalanacaya cid waxaan diyaarifeedaas saalaa dadka amarada maamul xadaloo ka bixiyo dadka jawaab dooska uga bixiyo oo kasoo jawaaba
codkaas way baan damboyey warbixintii bashiir ee beledweynahan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo wasiirka muurobka norwenga iyo weyba kaxog warne xeerka soomaaliya ee fayraska corona iyo welwelka ku dhalade khayre inti uusa kulinsho waa waa ero wasiirka iyo khayre iyo weybayo kulinsho hayaya ama uusa ka qabsoomay muuqaal toose oyo lamada nis adeegsadayaan maadaama guud ahaan caalamka uusa surumi safarada ee lanka bahaayo wadamada kale bilaameyta oo ay wasiirka amuuro banaanka norway weybaye hadhawaytay deen afyowka waa weeldhate ama lalagali soomaali guud ahaanna iyo sheegday intii bangiyada adduunkii afrikaba lagu dhaafi deemowilkalahaya norwenya sheegdantiya garab surinta soomaaliya saas dartianaya diyaaran ayan inti soomaaliya gacan kusiida oo lololanku ka horseedahayo faafooka cudurka coronavirus war-saxaafadeeda kubahi madalle xisbiyada qaran waana ka kooban tumiya afar qodob ayee lanku ka hadalay mowqifka madalle ee qobodowka doorashada qarana madalla waybayo sheegan antiyo fadayaan anti doorashada kadhiida waqtigii lanka taragali islamarkaadniyo aqbala doonaa reedan dhayowa madalla iyo dowlada federaalka ka eedayan antiyo ku-aga jiidahayta horandareerowka doorashada waybana laka eedayay ama laka cadayay talooyinka eedan qobodowka doorashada qaran ee la qorsheeyahaya dhamaadka sanadkan iyo kudhiida gudo soomaaliya waybasaasoo kale lankukahada waa lankuka dalbaday dowlada dhexe i maamul goboleedyada xubno ku e anti oo caddeeyaan qoondada dhaqaalo ee lanka tiragali doorashada hadareerta wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro xukuumadda soomaaliya marwo qadiijo maxamed diiri ayaa subiin hankoor jeesatay go-aanka xukuumadda soomaaliya ka fadahaytantay garoonka muqdisho stadium iyo nagata garoon lanka karantiilow dadka lanku ka shakiya cudurka coronavirus waybaya sheegda inti garoonka muqdisho uusa ka dareera dayactira islamarkaadna uusa marahayo meel gabagabe salan dhammaystira iyo waybaya sheegday intiiyo macquulan haynanti dowladda dhexe meelasin adeegsata karantiila waybasaasoo kale sheegtay anti garoonka iyo kuulgalayaan ciidamo ku badan boqol askari i shaqaalan iskajara soomaali ajaaniba haana soko howlan dhismo garoonka iyo xaqiijiyowka ammaanka waybaya sheegtay inti marnaba iyoan aqbala doonna tallaabada xukuumadda oo eh inti goobtaas ee nagata bar karantiil eh hadalka wasiir qadiijiya kooye kureed markii agaasimaga wakaalada dhismo qaranka mas-uuliyiin ku dareerta ciidanka asluubtii gobolka banaadir iyo shalay shaaciyeen intii goobtaasi nagada doonta meel karantiile dowladda soomaaliya weybaya sheegtay intii garoonka laga karantiili doona ku dhawaada shan boqol oo qof oo ciidamo aan badan haana soo laakunaga dalka jabuuti masar iyo sacuudi carabiya dhugunsidayaal weyba una fiiriyaane wararka inkada dambeeya ee la xiriira cudurka coronavirus caalamka lama hay-adooda ee maaliyadeed oo dunidan ka horeeyaan iyo ku-digeena arqaladeeyo ka dhaqaala oo wiin oo cudurkana sababan ee qaarado yurub iyo maraykanka dadka haridida hay coronavirus iyo korankahiye bilowgii laa dhaafiya darada dhimashada ee yurub iyo deertii ilaa afartan kun qofa meelo maraykankana gudaasha tirada dhimashada iyo deertain ku badan todoba kun qofa taasoo tirada dhimashada adduunka oo dhan ka dhigahayta amaiyo deertii in ku badan qunto iyo siyeed kun oo qofa sida la sheegay xooga iyo aruurdii jaamacad fadhisha eeta maraykanka tirada kiisaska iyo saas oo kale waa sii korarahayoona maraykanka iyo sheegdeetii in ku badan laba boqol toddobaati shan kuna iyo eyinhano la jiifana meelo talyaaniga isbein iyo jarmalkana iyo deerahayan in ku badan saddex boqol kun oo qofa adduunka oo dhan tirada kiisaska iyo ka dhawaatay hal dhibi hal milyan iyo ona tirada hakabadahaya iyo ka dhowta saas oo kale lama boqol labaati dhig kun qofa anka dambeyntiina dhugunsidayaala madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan iyo haroogi bandow qayb ahaan muwaadiniinta da-adiyo ku yarta labaatanka sano taasoo qayb ku ah tallaabooyinka laga xakameeyahay faafowka cudurka coronavirus bandowga qasabka ee iyo la fuliyey waqtiga dhexe ee uu ka kureen markii ordogan uu sii jeediye khudbad dhiniyo badan taabadaas waybasaasoo kale ka dhawaaqay inti la hirow xuduudo soddon iyo kow magaalo oo xagalow dalka turkiga magaalooyinka bandowga lakrooge weybaa ka jartay ankara istanbula turkiga iyo hore dadka da-adiyo kuwiinta lixdi waa lixdii iyo shanta sano ka amartay intiyo minateedi oon kubaha korna tirada usu saamay corona dalka turkiga iyo deereen labaatan kun sagaal boqol labaatiyo kow kun tirada dhimashadana weybaayo deertay afar boqol labaati shan saas oo kale weybaa kufay lahaaday cudurka corona gudo turkiga afar boqol siyeeti afar qofa dhugunsidayaal warkiisin kula dareerteen duhurnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaningega warkaana shuur ismaail axmedeysina dareer siyaasi maryan macnano farsameeya sinti warkanka lamid ereedinku kulmaana dhugunsidayaal saasi ammaanaala